أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سورة الأعلى هذه تاني سورة الأعلى وسورة اللي راه سورة الأعلى waxay ka mid tahay suuradaha maka ku soo degay xilligii nabigeennu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi maka uu joogay bismi illaahi araxmaani araxiim sabbix ka nasah oo ka fogee isma rabbika rabbigaa magiciisa ka nasah camaa laa yaliiqu bih wixii ilaahay aan u habboonayn ilaahay ka nasah subxaanahu wa tacaala magacyadiisa magaciisa wixii ilaahay aan u habboonayn ilaahay ka nasah oo ka fogee rabbigaasoo alaclaa ee sarraynta badnaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sifo kasta oo sifaadkiisa ka mid ah ayaa waxaa ku jira culuw hadalkiisu waa hadalka ugu sarreeya maqalkiisu waa maqal ugu sarreeya araggiisu waa arag ugu sarreeya ilaahay subxaanahu wa tacaalaa sarreeyey magiciisa ka nasah wixii aan u habboonayn oo ha ku tilmaamin ilaahay magacyadiisa subxaanahu wa tacaalaa waxyaalo ilaahay aan u habboonayn oo ilaahay aan laa'iq u ahayn alladii allahaasoo khalaqa abuuray ifkan aannu arkayno iyo kuwa aanaan arkaynba oo isheennu aysan qabanaynin makhluuqaadka kala beddelan oo kala duduwan abuuray oo fasawaa simay oo wuxuu u simay ilaahay subxaanahu wa tacaala cala alwajhi aladii yuriiduhu qaabkii ilaahay uu doonayay isagu ayuu ilaahay xayawaan walba u simay oo xayawaan walba ilaahay uu abuuray subxaanahu wa tacaala waaladii allihii qadara qadaray oo qorsheeyey oo fahadaa haddana ku hanuuniyey nidaamkii uu u qorsheeyey makhluuqan inuu ku socdo nidaamkaasna ilaahay ku hanuuniyey subxaanahu wa tacaala ilaahay awooddiisa qaybo ka miduhuu noo sheegi subxaanahu wa tacaala awoodaha ilaahay waxaa ka mid ah makhluuqaadkan kala gedgedisan ee kala duwan makhluuq walba ilaahay wuxuu u sameeyey nidaamuu ilaahay u qorsheeyey uu ku noolaado nidaamkaasuuna ilaahay tusay oo uu ku hanuuniyey marka fahadaadan waxaa loola jeedaa alhidaaya alcaama hidaayada laba qaybood u qaybsantaa alhidaaya alcaama waalhidaaya alkhaasa hidaayadii hadda loolama jeedo bimacnaa khalqu qudrati daaqa fii qalbi alcabdi loolama jeedo hidaayada waxaa weeye waa awoodda daacada in qalbigaaga lagu abuuro oo cibaadada lagu jeclaysiiyo taa hadda loolama jeedo waa hidaaya khaasa noocaas hidaayadana waa hidaaya caama hidaaya caama macnaheed maxay tahay noolo walba habkii uu u noolaan lahaa oo noloshiisa uu ku daberi lahaa ayuu ilaahay baray waxyaalaha cajaa'ibta makhluuqaadka waxaa ka mid a hadda bahashan shimbirta oo kale habka ay ilmaheeda u korsanayso ilaaha ku hanuuniyey waa hidaaya waxay u korsanayaan habka ilmaheeda ay uga fakerayso habkaay u korsanayso buulka ay dhisanayso habka ay guriga u sharaxayso nidaamka ay uga ilaashanayso xayawaanaadka kale waa hidaaya min allahi subxaanahu wa tacaala bahashan shinnida ah habka ay malabka u dhalayso iyo nidaamka cajiibka leh oo quruxda badan oo farshaxanka ah oo ay u samaynayso ay ku kaydaysanayso malabka ay ku kaydaysanayso iyo sida cajiibka leh ay guriga malabka ay ku kaydaysanayso iyo qobka ay ku wareejinayso malabka ay u samaynayso waa wax ilaahay ku hanuuniyey subxaanahu wa tacaala xayawaanaadkan kale nicmooleyda ah sida uu u tarmaayo sida uu isu dhaldhalaayo habka uu ilmihiisa ula noolaanayo ula dhaqmaayo waxaasoo dhan waa nidaam ilaahay ugu talagalay ifka inuu ku socodsiiyo xayawaan walba qaabkii ilaahay u qorsheeyey noloshiisa ayuu ku socdaa ilaahna ku hanuuniyey subxaanahu wa tacaala walidaalika waxaad arkaysaa nicmooleyda markay ay dhalaan nicmooleydu markay dhalaan ubadka yaryarka ah ay dhalaan ka raadin maayaan naaska afka ka raadin maayaan meesha uu ku yaallo ilaaha tusaya subxaanahu wa tacaala toos markuu dhasho wax u sheegay adigu sheeg markuu dhasho hooyadii dhashay hoosteeduu geli naaskii meeshii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhigay ayuu ka raadsanaa waaladii qadara fahada wax walba ilaahay subxaanahu wa tacaala qorshuu u sameeyey qorshahaasuuna ilaahay tusayuu ku hanuuniyey noloshiisa inuu u qaabeeyo oo uu ku socodsiiyo waladii allihii weeye akhraja soo saaray almarcaa daaqa soo saaray ilaahay awooddiisa waxaa ka mid ah dhulkaas markuu dhintay muddo dheer ka bacdi ayaa ilaahay wuxuu ku nooleeyey daaq daaq iyo cawsuu ilaahay ku nooleeyey fajacala ilaahay wuxuu ka yeelay hu almarca daaqii ilaahay wuxuu ka yeelay guhaa'an burburu ka yeelay muddo dheer ka bacdi daaqaasi markii muddo meesha uu joogo oo muddo meesha ilaahay uu ku hayo subxaanahu wa tacaala xilliga abaaraha markii la gaaro daaqii quruxda badnaa doogii quruxda badnaa wuxuu isku bedbeli wuxuu isku bedeli waxa bidayo madowhu isku bedeli guhahaasoo axwaa ee madow ah wax madoobaadayo gubtay oo kaleo dabayshu ay kala qaadanayso ayuu isku bedelaa shalay midkii cagaarnaa oo doogga ahaa oo ishu ay soo jiidanaysay oo allaha sidaa ifka u kala duduwaya sidaa wax u kala bedbedelaya subxaanahu wa tacaala sanuqri'uka waan ku akhrisiinaynaa qur'aankan qur'aankan annagaa ku barayna oo ku akhrisiinayna nebiyullaahi moxamedu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi falaa tansaa mana halmaamaysid waxyaalaha nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ilaahay uu ku manaystay waxaa ka mid ah qur'aankan markii jibriil uu nabigeenna u akhriyo sala allahu wasalam wabaaraka calayhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka badbaadiyey nisyaan aafatu nisyaan inuu qur'aankan dib u halmaamo oo dib uu suurad ka mida ama aayad ka mida dib uu u halmaamo ilaaha ka badbaadiyey subxaanahu wa tacaala allah wuxuu u ballanqaaday inuusan halmaamaynin nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi qur'aanka laakiin innaga waxaa weeye inaan muraajaco mar walbaba samayno oo qur-aankii mar walbaba aanu ku celcelinno haddaanan muraajacada iyo celcelinta annaan samaynin waxaan khatar u nahay inaan halmaanno laakiin nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ilaaha ka xafiday laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih xataa waxaa la yidhi qur-aanka markii lagugu dul akhrinayo carabkaaga ha isku kallifin inaad dhaqdhaqaajiso oo jibriil aad ka daba akhriso annagaa ku barayno annagaa ku barayno sanuqri'uka annagaa ku akhriyeyna qur-aanka ku akhriyeyna falaa tansaa mana halmaamaysid nebiyullaahi moxamedo sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ilaa maa kii maahane kaasoo shaaa allaahu ilaahay uu doonay wixii ilaahay doonay mooye istinahan maxaa loola jeedaa ilaa maa shaa allah mufasiriinta qaarkood waxay leeyihin waxaa loola jeedaa alqur'aanu almansukh qur-aankii la nasakhay dee kaas waa laga yaabaa in qalbigaaga la halmaansiiyo maadaama hadda tilaawadiisii iyo akhrintiisiiba aysan shaqaynayn oo qur-aankii qur-aan shaqaynayo la akhrinayo lagu cibaadaysanayo uusan ahayn kaas waa laga yaabaa ilaahay inuu ku halmaansiiyo subxaanahu wa tacaala maadaama wax yacni akhrintiisii iyo aan lagu cibaadaysanaynoo ilaahayba uu nasakhay subxaanahu wa tacaala macnaha labaad ee mufasiriinta qaarkood ay ku fasiraan ilaa maa shaa allah waxaa weeye falaa tansaa halmaami maysid ilaa maa shaa allaahu inta ilaahay inuu doono maahane nisyaanaka halmaankaaga laakiin halmaamid la'aantaas macnuhu marka muxuu noqon halmaamid la'aanta qur-aanka aadan halmaamayn waa ilaahay awooddiis ee ilaahay wuxuu awood u leeyahay inuu doono inuu ku halmaansiiyo laakina allaaha lam yasha laakiin ilaahay ma doonin inuu halmaansiiyo nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka halmaan la'aanta waa halmaan la'aan ilaahay awooddiisa ku socota wey ee ilaahay wuxuu awood u leeyahay inuu ku halmaansiiyo laakinahu lam yasha laakiin ilaahay ma doonin subxaanahu wa tacaala laba macno wey innahu ilaahay yaclamu wuxuu ogsoon yahay aljahra hadalka jahriga ah ee qaylada ah ilaahay wuu ogsoon yahay wamaa hadalna ilaahay wuu ogsoon yahay hadalkaasoo yakhfaa ee qarsoon hadalladaada haddaad kor u qaaddo iyo haddii aad hoos u qariso iyo haddaadan weliba aadan ku hadlinoo qalbigaaga uu kaaga jiro intaba ilaahay cilmiyuu ku koobay subxaanahu wa tacaala wuu ogsoon yahay marka waxaa weeye aayaddan waxay kugu bixinee in mar walbaba muraaqabo aad la timaado oo ilaahay aad iska ilaaliso subxaanahu wa tacaala waxaad ku hadlaysana aad iska waardiyeyso si ilaahay uusan kuugu daalacanin waxa ilaahay cara gelinaya subxaanahu wa tacaala wanuyasiruka waan ku fududaynaynaa nabiyullaahi moxamedu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi lilyusraa liddiini lyusraa ama lishariicati lyusraa shareecadii muxamediyada ahayd ee fudaydka badnayd shareecadaasaan kugu fududaynaynaa adiga yacni nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxyaalaha ilaahay uu ku manaystay waxaa ka mid a shareecadan in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fududeeyey camalfalkeedii ilaahay cibaadadiisii daacadiisii takaaliiftiisii wax mashaqaaba uusan u maraynoo bal uu ku raaxaysanayay cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala daacada ilaahay iyo takaaliifta raaxo iyo ladda ayayba u ahaydba nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh fadakir dadka waani oo shareecada iyo diinta inay ku socdaan u sheeg oo waani nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayhi in nafacati dikraa waanadu hadday anfacayso waani dee waanadu hadday anfacayso waani waxaa loo leeyahay nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waanada midda ugu fiican waa midda natiijada keenta oo qofku uu ku nafciyo markii wax loo sheego qofku markuu qaato waanada ugu wanaagsan oo midhaha dhashay waa middaas laakiin ulajeeddadu ma aha qofku haddiisan waana anfacaynin in laga aamusayo aayadda ulajeeddada ma aha walidaalika sidaasay bacdu lmufasiriin waxay yidhaahaan aayaddani waa min baabi aliktifaa min baabi aliktifaa wey waa nooc balaaqada ka mid oo fadakir waani in nafacat dikraa wa in lam tanfac hadday anfacdo iyo xataa haddaysan anficinba min baabi aliktifaa wey middan nafciga waxaa loogu marka tacbiirka loogu gaabiyey waa midda ugu wanaagsan oo midho dhalaysa wey waanada dadka aad waaninayso miday labay u qaybsami midaan qofka waxba ku tarayn oo qofku dhagaxba iska yahayba dhagax uu iska yahay dhagax la hadal qof ah iyo mid nafci leh oo qofku nataa'ij iyo miro uu ka guranayo ilaahay uu la xiriirayo ilaahay uu uga cabsanayo subxaanahu wa tacaala marka nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waxaa la yidhi waanada qofku hadday anfacayso istiraa way anfici u sheegoo waani waxaa la mida midda aan anfacaynin si markaas mas-uuliyadiisii uu u guto oo nebinimadii uu u guto rasuulkeennu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi qofkuna xujada loogu oogo oo berri uusan u dhihinin layma waanin waxna la ima sheeginin sayadakkaru waxaa waana qaadan doona markaad waanada samaysid man ruuxaa waana qaadan doona ruuxaasoo yakhshaa ilaahay ka cabsanaaya oo qiyaamihiisa ka fekeraaya oo qabrigiisa ka fekeraaya qofkaasaa waana qaadan doona oo waanadu ay wax ku tari wayatajannabuhaa waanada waxaa ka fogaanaya alashqaa midka ayaan darrida badan nasiib darrada iyo ayaan darrida qofka ay ku dhacday qofkaasna waanada wuu ka fogaadaa qof haddaad aragtid mar walbaba meelaha mawaacidda ah iyo meelaha waanada lagu hayo dhibsanaaya ka fogaanaya qalbigiisu uusan xamili karin waanada oo ka fogaanaya aad aragtid waa qof ayaan darra ay ku dhacday oo masiirkiisuba uu yahay naaru jahannama walciyaadu billaah meel u socdaa qofkaas qofkaasi qof meel u socda qofka waanada yacnii aan mar walbaba aysan saamaynaynin oo waanada isbeddel aysan ku samaynaynin qofkaas waa qof meel u socda meel xunu u socdaa alladii kaas ayaan darrada ku dhacdo yasla naara naar geli doona naartaasoo alkubraa ee weyn qofkaas waanada ka fogaanaya waa qof ayaan darra ku dhacduu leeyahay alle subxaanahu wa tacaala naar aad u weynin badanna geli doona uma markaa kabacdi naartaa hadduu galo laa yamuutu ma dhimanaayo fiiha naarta gudaheeda kuma dhimanaayo walaa yaxyaa mana ku noolaanayo nolol wanaagsanna ma jirto geeriyuna ma jirto cadaabkaas iyo wuxuu ku noolaan darxumadaas iyo cuquubadaasuu weligiis uu ku noolaan qad xaqiiqa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala qad xaqiiqa aflaxa waxaa liibaanay man ruuxaa liibaanay ruuxaasoo tasakkaa isdahiray min addunuub waalmacaasi waalkufri waannifaaq dunuubta iyo macaasida gaalnimada iyo munaafiqnimada iyo waalawsaafi adamiima iyo tilmaan kastoo xun iyo akhlaaqda xuxunka ah ruux walboo isdahiray ruuxaasaa liibaanayuu yidhi alle subxaanahu wa tacaala wadakara haddana xusay isma rabbihi rabbigiis magiciisana xusayoo ilaahay dikrigiisa badiyey daacada ilaahay badiyey dikriga ilaahay badiyey oo fa sallaa tukaday haddana oo ilaahay dartii u tukaday oo salaadaha ku dadaalay bal iska dhaafa inaad isdahirtaan oo naftiinna aad wanaajisaan oo naftiinna daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ku tarbiyaysaan iska dhaafe tu'hiruuna waadba doorataan bini aadamkii haddaad tihiin alxayaata noloshan ayaad doorataan noloshaasoo addunyaa liidnaashaha badan waxa laydinkugu yeerayo ma aadaane middan dhaldhalaalka ah ee idin kedinaysa oo idin siranaysa oo nolosha adduunyada ah taasaad dooranaysaan walxaal ayaad nolosha adduunyo doorataan alaakhiratu aakhirana khayrun ay tahay mid ka khayr badan waxaad doorateen wa abqaa mid baaqinimo badan ay tahay laakiin taa uma socotaanoo taas ma rabtaane waxaad dooranaysaan ood jeceshihiin birbirkan iyo dhaldhalaalkan adduunyada ayaad jeceshihiin wey iyadoo aakhiro ay ka khayr badan tahay waxa aad doorateen inna haadaa kan ismu ishaarahaas mushaaru ilayhiga dhowr meeloodba culimmada mufasiriinta way u celiyaan koo waxaa loo celiyaa laga soo bilaabo qad aflaxa man tasakaa qad aflaxa man tasakaa ilaa laga soo gaaro waalaakhiratu khayrun wa abqaa taas waa loo celiyaa waxaa kaloo loo celiyaa jamiicu alaayaati asaabiqa aayadihii soo hormaray oo dhanna waa loo celiyaa inna haadaa kan hadalkan lasoo sheegay oo cajaa'ibta leh ama qad aflaxa man tasakaa u celi qofkii isdahira inuu liibaanayo aakhiro inay adduunyada ay ka khayr badan tahay in makhluuqaadku adduunyada xaggooda ay u leexanayaan inna haadaa warkan lasoo sheegay lafi suxufi warqadaha dhexdoodu ahaado warqaduu ku qoraa warqadahaasoo al-uulaa ee horreeyey ee qur-aankeenna ka horreeyey kutubtii qur-aankeenna ka horreeyey ayaa waana celintanu ay ku qoraan jirta oo wax qur-aankani uu bilaabayo ma aha waa hadal qadiima oo adyaanu saabiqa والكتب السماوية كوى قرنان جريو صحف إبراهيم وموسى نبي الله إبراهيم يا نبي الله موسى ورقده دي لسيي ورقدها سا هذا كان كقرا هذا كان عجائب تله وهذا القديم هو اسكو راعين يعني اتفقت عليه جميع الملل وجميع الأديان السابقة والكتب السماوية أديانتي سابقة هي كتبتي السماوية هذا ayaa sidan qabtay weeye waana celintan suurat alkhaashiya haadihii tani suurat alkhaashiya waa suuradda la yidhaaho suurat alkhaashiya waxay ka mid tahay suuradaha makiga ah bismi illaahi araxmaani araxiim hal ataaka ma kuu yimid xadiidu alkhaashiyati middii daboolaysay warkeedu ma kuu yimid waa qiyaamaha loola jeedaa khaashiya waxaa loogu magacaabay kurbadeeda iyo mashaqadeeda iyo shiddadeeda ayay dadkoo idil ku wada dabooshaa ilaa man raximahullah qof ilaahay u naxariistay maahane kurbadeeday ku dabooshaa iyo shiddadeeda iyo mashaqadeeda ayay dadkoo dhan iyo makhluuqaadkoo dhan ayay kala gaarsiisaa oo cid ka fakanaya kurbadeeda ma lahan ilaa man raximahu allahu tacaala wujuuhun wejiyo yowmaidin maalintaas qiyaamaha khaashicatun mid hoganaysa weeye oo dullaysan wejiyadii kibri jiray wejiyadii isqaadqaadi jiray adduunka markay joogaan qiyaamaha markii la gaaro hoosay fiirinayaanoo waa hoganayaanoo dulli iyo miskiinnimo ayaa ka muuqanayo caamilatun wejiyaashaasi kuwa camal falayow oo camal sameeya naasibatun kuwa haddana dhibtoonayow oo ku daalayo ku dhibtoonaya maxay ku dhibtoonayaan bilcadaabi cadaabka iyo silsiladaha lagu xirxirayo ayay ku dhibtoonayaan maalinta qiyaamaha waa wejiyaalkii wax khayra aan soo hormarsanin maalinta qiyaamaha waxna aan u soo hormarsanin aanu ku talagelin in ay dhimanayaan aan ku talagelin wejiyaalkaasi waa caamila naasiba macaani badanaa lagu fasiraa tafsiirkan ugu horeeya waxaa weeye waa wejiyaal caamila ah caamila maxaa loola jeedaa waxay camal fashay acmaal aan farax gelinaynin acmaal aakhira markay tagaan aan farax gelinaynin ayay wejiyaalkaas asxaabtoodu sameeyeen acmaashaas oo acmaal xun macaasi iyo dunuub ayay sameeyeen dunuubta iyo macaasidaas aan farax geli doonin markay sameeyeenna naasibatun mid dhibtoonaysa wey wujuuhdaas oo maxay ku dhibtoonee cadaabka ilaahay oo ma mahdinayaan waxay ku kici jireen iyo waxay samayn jireen ma aysan mahdin taasi tafsiir tafsiirka labaad waxaa weeye caamilatun mid camal falaysa adduunkan intay joogto acmaal waxay camal fale ay isleeyihiin dadka asxaabuulwujuuhan ah acmaal ay isleeyihiin waad ku badbaadi doontaan sida gaalada oo kale asnaamta caabudaya oo dhahaya asnaamtu way noo shafeecayaan acmaal ilaahay raalli aan ka ahayn iyaguse ay u moodayaan inay berri wax tari doonto ay adduunka gudihiisa ay ku samaynayaanoo adduunka camalkaasay ku jiraan naasibatun mid dhibtoonaysa weeyo bimashaqati tilka alacmaal acmaashaad mashaqadeeda isaga daalo waa camal lagu daalo aakhira aan wax tarayn wey yani saasaa loola jeeda waa tafsiir labaad caamilo weeye naasibatun waa mid dhibtootay wujuuhdaasi oo maxay ku dhibtootay acmaashaas mashaqo iyo daal iyo jahwareer uunbay ka faa'iiday mooyee aakhire haddii la tago camalkeedii wejigaa looga soo tuuri maxaa yeele camalku camal ilaahay raalli ka yahay ma ahayn iyaguse waxay u haysteen oy u malayn jireen camal ay midhihiisa guran doonaan oo farax gelin doona oo ilaahay agtiisa wax ka goyn doona camalku inuu yahay u haysan jireen laakiin taa cagsigeeday ilaahay kala kulmeen middaas beddelkeedii oo cadaabay ilaahay kala kulmeen taslaa wujuuhda noocaas oo kale ah oo acmaasha aan wanaagsanayn iyo dunuubta iyo macaasida samayn jirtay wujuuhdaa laga cabiray laakiin almuraad biasxaabi tilka alwujuuh wujuuhda dadka daatadoodiiaa loola jeeda qofkii oo dhanaa loola jeeda wujuuhda taslaa wujuuhdaasi waxay geli doontaa naaran naartaas oo xaamiyatan kulul naartaasaa ilaahay u diyaariyey subxaanahu wa tacaala tusqaa waxaa laga waraabin doonaa min caynin il ishaasoo aaniyatin isbedeshay oo maxay isku bedeshay kulayl iyo qurun il isbedeshay oo kulayl iyo qurun keliya ah ishaasaa laga waraabin doonaa oo cabitaan u noqon doonta oo mustaqbalkooda noqon doonta laysa lahum iyaga uma sugnaanin kuwaas macaasiday dunuubta sameeyey dacaamun quud ma laha intaasoo malaayiin sano iyo waxaan la soo koobi karin ayay naarta ku noolaanayaan quudna ma laha ay cunaanay ku noolaadaan ilaa min dariicin geedka dariica la yidhaaho maahane dariic waxa weeye waa geed qodxo badan oo xataa xooluhu aysan cunin ayaa waxaa la yidhaahaa dariic geedkaasaa quud looga dhigaa oo qodxaha badan laa yusminu ma cayiliyo geedkaas walaa yugnii kamana taro oo waxba kama deeqo min juucin gaajana wax kama taro shayga waxaa loo cunaa laba shay midaa loo cunaaho in jidhkaaga uu wax ku taroo nafaqo uu siiyo waa loo cunaa hadduusan xataa nafaqo lahayn in gaajada uu kaa fujiyana waa loo cunaa labadiiba ma lahan geedkani labada bini aadamku wax u cuni jiray labadaasuu ahaa inuu jidhka wax ku taro oo nafaqo uu leeyahay hadduusan nafaqo lahaynna in walba gaajada uu kaa difaaco geedkii gaajana ka difaac waa cunayaan gaajana ka difaaci maayaan jidhkoodiina waxba uma faa'iideeyo bal waa qayb wuxuu noqonaa cadaabka ka mida lagu cadaabayo isagaaba cadaab ahba wujuuhun wejiyaalo yowmaidin maalintaas naacimatun mid nicmaysan kuwii xuxumaayo acmaasha xuxun iyo dunuubta iyo macaasida samayn jirayaa ilaahay uu ka soo hadlay haddana ilaahay wuxuu noo sheegi dadkii aakhiradooda ka fekeri jiray mustaqbalkooda ka fekeri jiray acmaasha wanaagsan ku mashquuli jiray ee mutaqiinta ahay oo ilaahay baariga u ahaa wujuuhun wejiyaalo yowmaydin maalintaas naacimatun mid nicmaysan hilhilaaca farxadda nicmadda wejigooda ka muuqda lisacyihaa wujuuhdaasi camalkeedii raadiyatun mid raalli ka ahwo fii jannatin janno dhexdeeday ahaadeen wujuuhdaasi jannadaasoo caaliyatin ee sarraysa oo maxay u sarraysaa samtan wa maqaaman yacni maqaam darajadeedaa sarraysaa loola jeeda darajo ahaan macno ahaanay sarraysaa samtigana way ka sarraysaaho xagga xisigana way ka sarraysaaho meel dheer oo koro ayay jannadu ay saarantah marka xisan wa macnanba way sarraysaa jannadu caaliya laa tasmacu ma maqashid fiihaa jannadaas gudaheeda laaqiyatan bilaash kuma maqashid hadal macno darro ah jannada lagama yaqaano adduunkan uu yaallaa foolxumo kasta iyo wax macno darroa iyo kalaam laqwi iyo laaqiya waxaan icraabnay waa ismu faacil bimacnaa bimacna almasder ismu faacil macno masdaraw laa tasmacu ma maqlaysid fiihaa jannadaa gudaheeda laaqiyatan wax bilaasha bimacna laqwi wax bilaasha kuma maqlaysid fiihaa jannada gudaheeda waxaa ahaaday caynun il ishaasoo jaariyatun ee qulqulaysa il biyaaho iska qulqulaysa ayaa ilaahay ugu diyaariyey addoommadiisa baariyaalka ah fiihaa jannada gudaheeda waxaa ahaaday sururun sariiro sariirahaasoo marfuucatun la kor yeelay sariiro la kor yeelay oo dhulka ka sarreeya ayaa ilaahay u diyaariyey subxaanahu wa tacaala iyo wa akwaabun koobab koobabkaasoo mawduucatun la dejiyey oo diyaara oo sariirahooda iyo ishaa qulqulaysa dhinacyadoodaba lagu diyaariyey oo aysan ku dhibtoonaynin iyo wa namaariqu barkimo ayaa ku sugan jannadaas barkimahaasoo masfuufatun ee la safay barkimo safanna ilaahay uu diyaariyey subxaanahu watacala intaasoo barkimood mid uu xusulka saaranayo miduu madaxa saaranayo miduu lugaha saaranayo marba nooc intaasoo anwaaca ayaa ilaahay u diyaariyey subxaanahu watacaala iyo wazaraabiyu katiifado katiifadahaasoo mabhuuhatun ee la fidiyey oo hoyga uu degan yahay iyo guryihiisa iyo meesha uu degan yahay oo dhan katiifadaha quruxda badan ayaa sidaa loogu fidiyey oo lagu sharaxay intaasaa ilaahay u diyaariyey dadka baariyaalka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala haddana awooddiisa qaybo ka miduuna tusi oo ilaahay wuxuu leeyahay afalaa yanduruuna may fiiriyaan ilal ibili geela may fiiriyaan kayfa sidii khuliqad hiya ibishaa loo abuuray bal geela may ku cibro qaataan xayawaanka intaas la eg oo wiil yaroo toban jiruhu uu iska hogaansamayo waa ilaahay awooddiisa subxaanahu wa tacaala ilaahay sakhiraaddiisii ow wa ila samaa'i samada may fiiriyaan kayfa sidii ruficad samada loo kor yeelay awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala qaybo ka mid oo haddana ilaahay noo sheegiyo bal cirkaas sida uu u sarreeyo oo isagoo weliba wax tiira aan lahayn iyo wax khalalah iyo wax nusqaana iyo wax dulduleelah ilaahay uu ka ilaaliyey subxaanahu wa tacaala wa ila aljibaali buuraha may fiiriyaan kayfa sidii nusibad loo taagay buuraha dhaadheer sida ilaahay subxaanahu wa tacaala ardadan dusheeda uuga taagay oo ardadan uu uga qotomiyey may fiiriyaan si iimaankoodu uu ugu ziyaado oo maxabbada ilaahay iyo jacaylka ay u qabaan uu ugu ziyaado wa ila alardi ardada may fiiriyaan kayfa sidii sudixad ardada loo fidiyey ardadan intaas iska fidsan oo caalamkao dhan meel walboo tagtaba iska fidsan oo ballaaran allihii abuuray oo awooddaa ku abuuray may ku cibro qaataan fadakir waani nabiyullaahi muxamedu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi innamaa in kale maahane anta adigu mudakirun ayaa tahay mid waaninaya uun yacni waanadaasaad ku kooban tahay oo waxba kuma khasbaysid oo qofkii kaa diida isaga unbaa naftiisa halaagay isaga unbaa naftiisa halaagay adigu waani uun lasta adigu ma tihid nabiyullaahi moxamedu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi calayhim kuwan laguu soo diro mujrimiinta iyo gaalada ah bimusaytirin mid ku sallidan oo ku qasbanoo gunta ugu dambeeyo hidaayadooda inaad gaarsiisid ah kuma qasbanid waxaad keliyahoo adiga mas-uul aad ka tahay inaad wax u sheegto laakiin khasabkuma lihid khasabkuma lihid ilaa man ilaa laakiin man ruux maahane ilaa istitnaa waxaan ka dhigaynaa istitnaa munqadic bimacnaa laakiin ilaa laakiin man qofkii qofkaasoo tawallaa waanadaada ka sii jeestay wa kafara gaaloobay fa yucadibuhu ruuxaas allaahu ilaaha cadaabi doona alcadaaba cadaabuu ilaahay cadaabi doonaa cadaabkaasoo alakbara ee weynin badan cadaab weynin badan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u diyaariyey ruux walba oo waanadaada qaadan waaya nebiyullaahi moxamedu sala allahu wasalam wabaaraka calayh inna ilaynaa annaga xaggeenna ayaa iyaabahum dadka soo laabashadoodu ay ahaatay xaggeennay u soo laabanayaan xaggeenna markay u soo laabtaanna waan la xisaabtami doonaa qof walbana camalkiisa miraheedii mirihiisii ayuu guran doonaa uma markaa kabacdi markay xaggeenna u soo laabtaan inna calaynaa dusheenna waxaa ahaaday xisaabahum dadka xisaabintoodii markay noo soo laabtaanay soo dhintaan oo xabaalaha ay galaan oo ilaahay ay la kulmaan qof walba ilaahay farta wuxuu ka saari doonaa xisaabtii uu lahaa suuratu alfajri hadihii tani suuratu alfajri waa suuraddii la yidhaaho suuratu alfajri suuradaha maka makiga ah oo ku soo degay magaalada maka xilligii nabigeennu joogay sala allahu wasalam wabaaraka calayh ayay suuraddani ay ka mid tahay bismi illaahi araxmaani araxiim waalfajri fajarkan ku dhaartaa waa subaxa markii habeenkii laga gudbo oo maalintu ay bilaabanayso fajarkaasaan ku dhaartaa uu yidhi alla subxaanahu wa tacaala walayaalin habeennana waan ku dhaartaa habeennadaasoo cashirin ee toban ah tobanka habeenna waan ku dhaartaa tobankaas habeen maxaa loola jeedaa haddee habeennadii uunbaa la cabiray maalmahoodana waa ku jiraan maalmahoodana kama harayaane maxaa loola jeedaa tobankaas habeen iyo tobanka maalmoodoo ilaahay uu ku dhaartay ulajeeddada waxaa lagu fasiraa cashru dilxija waa lagu fasiraa bisha la yidhaaho dilxija tobanka maalmoodoo ugu horeeya waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa alcashru alawaakhir min ramadaan tobanka maalmoodoo ramadaanka ugu dambeeyo fadiilada gaarka ah ilaahay uu siiyena taana waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa cashru lmuxaram tobanka maalmood oo bisha la yidhaha muxaram ama bisha zakada loo yaqaano bisha muxaramka tobanka maalmood oo ugu horeeyana iyagana waa lagu fasiraa cashri waa saddex tobanaad oo mid walbaa fadiilo khaasa iyo darajo gaara ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala oo fadli badan oo xaq u leh in lagu dhaarto tobankaas habeenaan ku dhaartaa washafci tirada isla egna waan ku dhaartaa walwatri tirada isdheerna waan ku dhaartaa iyadana sidoo kale laysugu khilaafay macnaha loola jeedo shafci iyo watri macaanida lagu fasiro waxaa ka mida shafciga in lagu fasiro makhluuqaadka oo idil maxaa yeelay makhluuqaadka waxaa weeye waa isdiwaaji kulligiis waa makhluuq isdiwaaji ah labalabuu isku saaran yahay qabow iyo kulayl cirka iyo dhulka rag iyo dumar abaar iyo aaran isdiwaaji wey waa labalabo iska soo horjeeda wey labalabo iska soo horjeeda makhluuqaadkoo idil waa sidaas waa shafci dhinaca markii laga fiiriyo dhinaca isdiwaajka laga fiiriyo makhluuqaadkoo dhan waxay noqonayaan shafci inta ilaahay uu abuuray oo dhan watriguna maxaa loola jeedaa allaha khaaliqa ah oo keligiis ah allaha khaaliqa ah marka maxay noqon makhluuqiisiiuu ilaahay ku dhaartay isaguna ilaahay waa isku dhaartay subxaanahu wa tacaala washafci walwatri waxaa kaloo lagu fasiraa salaadaha shantaana waa lagu fasiraa shanta salaadood oo shafciga waxa weeye waa salaadaha tiradoodu ay isla eg tahay sida salaada duhurka iyo casirka iyo cishaha iyo salaada subxiga oo kale maqhribkuna wuxuu noqonaa watri tiro isdheer ilaa waa saddex isagu tiro isdheeruu noqon marka macnuhu muxuu noqonaa shanta salaadood inuu ilaahay ku dhaartay subxaanahu wa tacaala walleyli habeenkiina waan ku dhaartaahe idaa yasri markuu soconaayo habeenku markuu soconaayo isjaraayo waan ku dhaartaahe latarawunna acmaalakum jawaabkii yaa la xadfay latarawunna acmaalakum acmaashiinna waad arki doontaana waad arki doontaan qof walba camalkiisii midhihiisii wuu guran doonaa hal fii daalika almadkuur kaa la soo sheegay dhexdiisa qasamun dhaaruma ku sugan tahay lidii xijirin caqli ruux u saaxiiba dhaaruma ugu sugantahay intaasoo cajaa'ib ilaahay uu ku soo dhaartay qof caqli leh wax uu ku qanci karo loogu dhaaro karo ma yihiin mise ma ahaw su-aashu jawaabtu waa yihiin qof caqliba leh dareenba leh iimaanna leh waa wax uu cabsi gelin kara oo dareen ku abuuri kara waxyaalaha ilaahay uu ku dhaartay subxaanahu wa tacaala alam tara ma sow ma arkin kayfa sidii facala rabbuka rabbigaa uu ku sameeyey bicaadin heer caad ilaahay uu ku sameeyey irama ah ku bayaani caadka caadka la sheegayo irama ah irama haddii lagu bayaaniyo waa caaduluulaa caadkii horaa loola jeedaa heer caadkii hore waxa ilaahay ku sameeyey ma arkin miya qofka ilaahay caasinayow dad badanaa kaaga horreeyey adduunkaoo ilaahay caasi jiraye xaggee mareen xaggee ka baxeen maxaase laga hayaa hadda maanta alam tara sow ma arkin kayfa sidii facala rabbuka rabbigaa uu ku sameeyey bicaadin heer caad uu ku sameeyey irama ah heer iram caadkaasoo daati alcimaadi dhirirka u saaxiibka ahayd dad dhaadheer yacni cimaadka luqa ahaan tiirkaa la yidhaha xaqiiq ahaan tiirarka dhaadheera waxaa la yidhaha camuudna waa la yidhaha cimaadna waa la yidhaha marka cimaadka waa tiirka nimankana waxaa lagu shabbahay markaad fiiriso inaad u malaynayso uun tiir ama geed meesha ka baxay siday u dhaadheer yihiin nimanka awooddaa lahaa oo adduunka soo maray oo ilaahay caasiyi jiray xaggee ka baxeen wey xooggoodii iyo muxuu ka difaacay cadaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala allatii caaddaasoo lam yukhlaq miluhaa iyada wax la mid ah aan lagu abuurin filbilaadi magaalooyinka aan lagu abuurin dhaadheerka awoodda kartida ay lahaayeen wax la midaba aan adduunkaba lagu abuurin xaggee ka bixeen muxuuse ilaahay ku sameeyey marka ilaahay ku caasiyeen markay ilaahay ku caasiyeen muxuu ku sameeyey adinkoo tabar yar oo heer caad aan gaaraynin awood aan ku gaaraynin maxaad filaysaan inuu ilahay idinkula dhaqmayo subxaanahu wa tacala haddaad ilaahay caasisaan wa hamuuda heer hamuud ma arkin miyaa waxa ilaahay uu ku sameeyey aladiina kuwaas heerkaa hamuudo jaabuu gooyeen asakhra dhagaxa sallaxa ah oo weyn bilwaadi filwaadi waadigii la dhihi jiray waadilqura dhagaxda ku googoosa jireen oo guryaha ka dhiga jireen dhagaxda oo iyagu teendhooyin iyo waxyaalaha alwaax iyo qoryo laysku xirxiray awooddooda way ka sarraysay inay guryo ka dhigtaan waxyaalahaasoo dhagax weyn oo buurahoo meel yaalla ayay dhexda intay ka duleeliyaan ay ka jeexaan ay guri caadiya habkii guriga ay u samaysan jireen xoogga iyo awoodda ay lahaayeen nimankaas xaggee ka baxeen wey iyagana iyagana maxaa laga hayaa aaw awooddoodii xaggee martay markay ilaahay ka hor yimaadeen rusushiisii ay ka hor yimaadeen ilaahay ay ku caasiyeen subxaanahu wa tacaala xaggee mareen iyaguna waadiga waxaa loola jeedaa waadilquraa waa meeshii nebiyullaahi saalix calayhi salaatu wasalaam uu qoomkiisa diinta ugu faafin jiray ilaa yowmina hada waxaa loo yaqaan madaa'inu saalix madaa'in saalixaa la yidhaha waadilquraha kaasaa loola jeedaa wa fircawna fircoon sida ilaahay uu ku sameeyey ma arkin miya markaad ilaahay caasinayso dadkii kaa waaweynaa kaa awoodda badnaa oo ilaahay caasin jiray sida ilaahay u dulleeyey sida ilaahay u ciqaabay ma arkin miya kuma soo gaarin miya fircoonkaasoo dil awtaadi dhakabyaalka u saaxiibka ahaa awtaad ama dhismayaalka u saaxiibka ahaa awtaadka wuxuu samayn jiray qofkii isaga ka hor yimaada intuu dhabardhabar u jiifiyo oo soo qaado afar musmaaro waaweyn ama afar birood oo dhaadheer soo qaado oo afar tawaaxood uga kala rakibi jiray uga kala dhisi jiray labadaa calacalood waa yani uu ku musmaari jira dhulku kula celina uu ku musmaari labada lugoodna waa ku musmaari dhulku ku musmaara qofka ka hor yimaada saasuu fircawn ahaan jiray fircawn dil awtaad dhismayaalka bini aadamkuu dhisi jiray sida sarta ama maqaarka loo kala taago marka la qallajinayo maqaarka sida loo kala taago saasuu qofka bini aadamka u kala taagi jiray fircawn xaguu ka baxay wey aawa awooddiisii aawa kibirkiisii santaaggiisii isqaadqaadkiisii xaggee ka baxay saasuu ilaahay ula dhaqmi qof walbo ilaahay ka hor timaada makhluuq walbo ilaahay ka hor yimaada saasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u ciqaabi aladiina kuwaasoo dhammaantood ka sifee saddexdaba heer caad iyo heer thamuud iyo fircoon ka sifee saddexdii aan soo sheegnay aladiina kuwaasoo dhammaantood baqow qooqay filbilaadi magaalooyinka gudahooda ku qooqay aaw dadkii kibirka iyo qooqa iyo yacni meel walba qooqooda uu gaaray aaw xaggee ka baxeen oo fa agtaruu badiyey fiiha fi lbilaad magaalooyinka gudahooda alfasaada fasaadka ku badiyey oo fasaba calayhim dushooda ilaahay fasaba calayhim dushooda rabbuka rabbigaa uu ku shubay sawda cadaabin cadaabka shaabuuggiisa uu ku shubay jeedal cadaabaa lagu jeed cadaabaa lagu jeedlay meel walba looga jeedlay saasaa jeedal loo marsiiyey waa dad sidaa shaabuug loogu qaatay yacni shaabuug waa iska tamhiil iyo tusaalayn mooye qolaba waxaa lagu halligay cadaabyo kala duwan kuwa duufaana lagu halligay kuwa badda maaragtaay lagu halligay sida fircoon kuwa qayla lagu halligay kulli waxaa laga soo qaaday sawda cadaab waa niman la jeedlay wey cadaab lagu jeedlay inna rabbaka rabbigaa qof walbow labilmirsaadi sugid ayuu ahaaday ama cimilgal ayuu ahaaday ilaahay waa ku sugaa wax walba samee dhimashadaa lagugu sugaa halkaasaa lagu fadhiyaa wax walba soo samee bini aadam daciifa tahay waa soo dhimane qabrigaas aad soo geli halkaasaa lagugu suga adna isqaadqaad hadda wax walba samee ina rabbaka labilmirsaad fa ama alinsaanu insaankii qofka insaanka xunoo ilaahay ula jeedaa subxaanahu wa tacaala insaanka xun idaa wakhtigii mabtalaahu maada waa iska silo ziyaadow idaa mabtalaahu rabbuhu rabbigiis markuu imtixaano insaankaas oo fa akramahu ilaahay insaankaas uu karaameeyo wanacamahu ilaahay insaankaas uu u nicmeeyo oo caafimaad iyo barwaaqo iyo hanti iyo wuxuu jecel yahay adduunyada lagu siiyo fayaquulu insaankaas xun wuxuu leeyahay rabbii rabbigay akramanii wuu i karaameeyey saasuu leeyahay yacni waxa weeye akramanii uu leeyahay walaa yashkuru rabbahu rabbigiisna ku shukri maayo oo wuxuu u arkaa adduunyadana loogu raaxeeyey caafimaadaa la siiyey cumriyaa la siiyey hantiyaa la siiyey wax walba oo isaga farax gelinaya adduunyadii gudaheedii loogu deeqay maxaa la rabaa markaasoo kale xaaladdaasoo kale markay ku soo qaabisho in shukri adiguna aad la qaabisho oo cibaadada aad sii badiso oo daacada aad sii badiso isagu wuxuu leeyahay rabbii akramanii min duuni shukrin ilaahay uga shukri maayo aniga waa lay karaamay le waana sii socana macaasidiisa iyo dunuubtiisa iska sii wadaan oo wuxuu leeyahay rabbi wuxuuba ii karaameeyaba insaankii iyo bini aadamkii kalaaba wax lay dheeraysiiyeyo waxa nicmadan la ii siiyey waa in xagga rabbi layga jecelya wuxuu miqyaas iyo miisaan uu ka dhigaa dhallalaalka adduunyada loogu deeqay uu cabir ka dhigaa ama miisaan uu ka dhigaa iyadiina ilaahay uga shukrin maayo subxaanahu wa tacaala waammaa idaa walidaalika waxaa laga cabiray idaa ma btalaahu nicamka adduunyada lagu siinayo waa nooc min alibtilaa imtixaanaad ku jirta waa lagu fiirin in bal ilaahay aad ku shukriso in daacadaada aad siyaadiso cibaadadaada aad siyaadiso alla jacayl aad ay kuu siyaadiso waa ibtilaa wa ammaa idaa ma btalaahu insaankaas haddii ilaahay haddana mar kale uu ibtaleeyo ilaahay uu jarribo oo haddana la imtixaano faqadara calayhi insaankaa dushiisa ilaahay uu ku cidhiiriyo risqahu risqigiisa uu ku cidhiiriyo irsaaqadda cidhiiri looga dhigo fayaquulu wuxuu leeyahay rabbii rabbigay ahaanani ilaahay waa ii ihaanaystay waa insaan labada xaaladoodba aan ku fiicnay xaalatu nacmaa wa xaalatu daraa markii xaalad nicmaa uu joogana wax yacni ficilkiisu ma toosna oo waxa weeye intuu ilaahay ku shukriyo cibaadada iyo daacada badiyo ma samaynayo xaalatu daraa markuu galo irsaaqadu cidhiiri ay ka gasho oo cudurro lagu sallido oo waxyaalo aan farax gelinayn adduunyadan ay ka soo wajahaanna meeshii shukri laga rabay waxani waa qado ilaahay waa qadar ilaahay anigaa lay ibtilay anigaa lay imtixaani sabar meeshii laga rabay ilaahayuu meel uga dhici markaasuu yidhi ilaahay waa i ihaanaystay dadku ilaahay iga soocay dadku ilaahay iga soocayo wax dadka ilaahay uusan ku ebtelayn ayuu aniga ilaahay ugu ebteleeyey caqiidadaa xun iyo hadalkaa foosha xun uu ilaahay la qaabilaa subxaanahu wa tacaala laakiin muuminka labadan arrimoodba isagu wuu ka duwan yahayo ruuxa muuminkaa xaalatu nacmaa iyo xaalatu daraa xaalatu nacma markay soo wajahdana shukri iyo daacada ilaahayuu badiyaa shukri iyo daacada ilaahayuu badiyaa xaalatu daraa markay soo wajahdana sabarkuu badiyaa iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa kallaa ka aala oo ka joogsada dhaqankaa foosha xun bal iska dhaafe laa tukrimuuna ma karaamaysaan alyatiima ruuxa agoonka ah oo daciifka ah ma karaamaysaan walaa taxaaduuna mana isku tirtirisaanoo iskuma boorisaan calaa طacaami اlmiskiini ruuxa miskiinka ah quudintiisa طacaam waxaa loola jeedaa bimacna alidcaam quudintiisa calaa طacaami اlmiskiini ruuxa miskiinka ah quudintiisana iskuma tirtirsiisaanoo iskuma boorisaan miskiin iyo agoonba arxan uma fushaan wey dadka intiina badan inta badanuu ilaahay la hadli oo xumaatada yacni iyagu ahalka u ah agoonkiina uma naxariisataan ruuxii miskiinkaana uma naxariisataan bal iska dhaaf agoonkii inaad u naxariisataane wa ta'kuluuna waadba cuntaan adturaasa maalka dhaxalka ahna agoonta waad ka cuntaan aklan cunitaan akligaasoo lamman ee duuduub ah dhaxalkiina duuduubaad u cuntaanoo waxaad xaq u leedihiin iyo waxaadnaan xaq u lahayn kalama fiirisaan ee wuxuu maal ma yihiin uunbaad ka fiirisaan wuxuu lacag ma yihiin maal ma yihiin ma agoonaa leh ma miskiinaa leh ma ruuxaad ku xadgudbi ma ruux taag daranaad xuquuqdiisii cuni qofku kuma fekerayee ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wata'kuluuna turaatha aklan lamma duuduuba cunid duuduuba min hayri mubaalaat adinkoon u aaba yeelaynin xalaal miya mise waa xaaraan watuxibuuna waad jeceshihiin waxa sidaa idinku kalifaya waxaa weeye almaala maalkaad jeceshihiin uu yidhi alle subxaanahu wa tacaala xubban jacayl jacaylkaasoo jamman ee fara badan maal adduunye dhalaalaalka adduunya bini aadam haddaad tihiin ayaad aad u jeceshihiin taasaa idinku kalifaysa markaad maal dhalaalaalkiisa aragtaan inaad ilaahayba halmaantaan subxaanahu wa tacaala kallaa dhaqankaa foosha xun ka aale idaa wakhtigii dukkat ilardu ardada la burburiyo dakkan burburin dhegkan burburin markii ardada la burburiyo wajaa'a rabbuka rabbigaana uu yimaado rabbigaa markuu yimaado salafka laba dariiqay ku leeyihiin wajaa'a rabbuka in sideeda loo daayo la yidhaaho ilaaha garanaya ulajeeddada majii'an iyo imaatinka imaatinka annaga maskaxdeenna ka guuxaysana ma aha laakiin waxaa loola jeedana ilaaha garanaya subxaanahu wa tacaala ama inaad awisho ood ku awisho wajaa'a rabbuka jaa'a amru rabbika rabbigaa arrinkiisa uu yimaado oo loola jeedo thawaabkii dadkii wan wanaagsanaa inuu abaal mariyo dadkii xumaana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ciqaab uu ku abaalmariyo alle subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay salafka qaybo ka mida ayaa sidaas mudaafkaas mid la mida ku awilay sida imaam axmed bisanadin saxiixin laa gubaara calayh sanad saxiixa oo wax yacni boora iyo wax dacfiya aysan ku jirin ayaa imaam axmed aayaddan wuxuu ku fasiray jaa'a rabbuka jaa'a thawaabu rabbika rabbigaa abaalmarintiisa ama rabbigaa amarkiisa uu yimaado marka labadaba salafka waa laga hayaa amaa dariiq saddexaad qofku inuu jeexdo ama uu ikhtiraacdo waa dariiq uu ku lumayo wajaa'a rabbuka rabbigaa uu yimaado walmalaku malaa'igtiina ay yimaadaan safan xaal ay yihiin ayagoo safan safan xaal ay yihiin ayagoo safan oo isku gaadaamaya makhluuqaadka meesha isugu yimid ee qiyaamaha isugu yimid ayay isku hareeraynayaan malaa'igtu wajii'a yowmaidin maalintaasna lala yimaado bijahannama naartii jahannama la keeno walciyaadu billahi ilahi naga badbaadiyo subxaanahu wa tacaala yowmaidin maalintaas dhacdooyinkaas waaweyn ay dhacaan ayaa yatadakaru linsaanu qofka bini aadamka uu xasuusan doonaa maalintaasaa waano iyo caqli iyo xasuus ay soo laaban doontaa waa xasuus aan adduunka la waayey wey qofkii uu waayey waa dadka xuxun waxa weeye markii mushkilada iyo dhibaatada ay ku dhacaan markaas yidha ilaa arrinku saanuu ahaa ilaa hawshu sidanay ahayd markaas kabacdii baraarugaya dadka xuxun markaasay baraarugayaan laakiin addoonka muuminka ah ee ilaahay ku xiran laxdo walba iyo ilbiriqsi walba waaba iska baraarugsan yahay addoonka wanaagsan mar walba ilbiriqsi walbuu diyaargarow isaga jiraaba yowmaidin maalintaas ayaa yatadakaru linsaanu insaanku uu xasuusan doonaa waana qaadan doonaa wa annee laakiin sideeba lahu insaanka addikraa waana qaadasho see ugu sugnaatayo waana qaadasho maxay ku tari laakiin markaasuu wax walba fahmi doonaa laakiin maxay ku tari waana qaadashada iyo xasuustu hadday wax tari qofku intuu fursadda haysto oo saacaddiisii ay wax ka dhiman yihiin ilbiriqsiyaalka u dhiman hadday inaad isbeddel samayso ay wax kugu tari yaquulu wuxuu leeyahay isagoo shallaayaya insaankii qiyaamaha aan u diyaargaroobin yaa laytanii shallaytadaydiyey qaddamtu maxaan ugu hormarsan waayey lixayaatii noloshaydan aakhirada maxaan wax ugu soo hormarsan waayey meeshaan waxba iima yaallaan wax wanaaga iima yaallaan waxaan soo horsaday soo hormarsaday ma jiraan saasuu ku calaacali doonaa fa yowmaidin maalintaas laa yucadibu ma cadaabo cadaabahu ka cadaabihi ilaahay cadaabkiisa siduu wax u cadaaboo kale axadun axad wax u cadaabi karaahi ma jiro cadaabka kulaylkiisa iyo baaxadda iyo mugga uu la egyahay cadaabka ilaahay wax saas wax u cadaabi karaa maba jiraanba oo cadaabkaasoo kana keeli karaa walaa yuuthiqu ma xirxiro wahaaqahu ka wathaaqihi ilaahay xirxiridiisaoo kale axadun axad sidaa wax u xirxiri karaahi ma jiraan sida ilaahay qiyaamaha dadka mujrimiinta silsiladaha naarta ilaahay ugu xirayayo oo lagu katiinadaynaayo saasoo kale wax wax u xirxiri karaahi ma jiraan kaasi dadkii aan diyaargaroobin weeye oo ilaahay ku caasiyey addoonkii wanaagsanaa addoonkii wanaagsanaa sidanaa loola hadli nafsadiisa yaa ayatuhaa tanay taasoo an nafsu nafsadda ahay nafsaddaasoo almudma'innatu ee deganayd oo xasiloonayd bidaacati rabbihaa rabbigeed daacaddeeda naftii ku xasishayey xasilidda maxaa loola jeedaa nufuusta sifaat fara badan ay leeyihiin nufuus ammaaraa jirta nufuus lawaamaa jirta nufuus waxaa jirta mudma'inaa jirta waa saddexda qur-aanku uu sheegay nufuusta marka ammaarada la leeyahay ina nafsa la ammaaratun bisuu waa midda xumaatada uun qofka kula talinayso naftiisu inay xumaato khawaadir sayi-aad iyo waxyaalo xun ay uga sheekayso mooye marna dhinaca khayrka yacni kuma jihaynayso qofkaas waxaa la leeyahay naftiisu waa ammaaro qofna wuxuu wataa naf la yidhaha lawaama lawaamada taasay xoogaa ka roon tahayo qofkii markay wax ka dhacaan markaasay kabacdi shallaate iyo eed ay qofka u soo jeedisaa oo ilahay maxaa kugu watay dib dambe ha ugu laabanin waxan maxaa kugu watay lawaamaa la yidhaha marka horena kama fiirsato mudma'innadana waxa weeye waa mid daacada ilaahay mooye wax kaleba aan howl ka dhiganin weliba daacadii ilaahay ku degtayo lada iyo raaxo ka helaysa cibaadada cibaadada markay gasho waa degan tahay walwal iyo kulayl ma hayo raaxo iyo ladda iyo raynrayn ay ka dareemi cibaadada ilaahay naftaas way nafta ilaahay uu ka hadlayo yaa ayuha yaa ayatuha tanay taasoo annafsu nafta ahay naftaasoo almudma'innatu bidaacati rabbiha rabbiga daacadeeda ku xasishayay irjicii orodoo laabo ilaa rabbiki rabbigaa xaggiisa orodo u laabo raadiyatan xaalaatahay adigoo raalli ah mardiyatan xaalaatahay mid laga raalli noqday adiguna waxaad raalli ku tahay aad heli doontaa waana lagaa raalli yahaye xagga rabbigaa u laabo xagga rabbigaa ayaad ka heli abaalkaagii iyo wax ku qancin doona fadkhulii gal ayaa la leeyahay fii cibaadii fii jumlati cibaadii addoommadayda jumladooda iska dhex gal addoommadayda wan wanaagsan dhexda ka gal wadkhulii gal jannatii jannadaydana gal nas'al allaha tacaala an yajcalana min ahli tilka nufuus allah subxaana wa tacala